bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii toddobiyo kontonaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum welina waxaan ku dhex jirnaa islaamu cumar sheekadii ku saabsanayd ama qisadii ku saabsanayd sayidina cumar radi allahu tacaala canhu siduu kusoo islaamay waxaa dhaqan ahaan jirtay dadku markay soo islaamayaan gaar ahaan markii ay bilaabatay in la waxyeeleeyo in la jirdilo in dhibaato kasta loo geysto dadkii muslimiinta ahaa in ruuxii soo islaamaa uu islaamkiisa iska qarsado laakiin xamse wuxuu kusoo islaamay isaga oo odayaashii quraysh oo dhan ay meesha fadhiyaan maca abujahl iyo islaamnimadiisa caddaystay cumarse wuxuu kusoo islaamay uu islaamnimada ku caddaystay daaril arqam gudaheeda marka taasi way cunami weyday wuu soo baxay wuxuu u tegay wuxuu ku kallahay abujahl waxaan idhi buu yidhi yaa islaamka ugu neceb maanta iyo nabiga waxsaan isu yihi abujahl abujahl buu albaabka ku garaacay wuu ka furay wuu soo dhoweeyey wuxuu yidhi waxaan ku rabay inaan kuu sheego inaan islaamay markaasuu albaabka wejiga igaga dhuftuu yidhi intaas way ku filaan weyday wuxuu yidhi war ninka maanta magaaladan maka ninka ugu waran waryada badan ee warkii loo sheego meel walba gaadhsiinay ilaan warkaan idaacad iyo t v iyo internet iyo meel war lagu faafiyaa ma jirin marka laakiin nin waxaa jira ruux walba warka gaadhsiinaya oo jamiil ibnu camr la dhihi jiray jamiil ibnu camr nin la dhihi jiray yuu u tegay sayidina cumar marka wuxuu yihi waryahe waan islaamay ogow gurigiisu isagana ugu tegay kii gurigaba kuma noqona isagoo go-a jeedi buu qaylo bilaabay cumar baa diintii ka baxay sabaa cumar kama hadhina wuu daba socdaa marka wuxuu leeyahay been buu sheegayaa waan islaamay waa la isugu wada yimid marka magaaladi o dhan baa isugu wada timid waa lala dagaalamay waa la ysfara saaray nin ilaahay awood iyo geesinimo iyo xoog ba siiyey buu ahaa suu ula dagaalamaya subaxdii ilaa duhurkii laga gaadho yaa hadde waxaa la dagaalamaya boqolaal wuu daalay wuu iska fadhiistay markuu iska fadhiistay baa wuxuu sheegay waa dee mulham buu ahaaye waxaa loo yaqaano nisaabu lquwa xoogga inta ugu yar ee guusha lagu helay ee dadka ah nisaabulquwa nisaabulquwada uu cumar sheegay waxay ahaayeen tiradii taaluud la gudubtay webiga tiradii la gudubtay ee alla uu yidhi kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kahiiratan biidni illaah ay ku soo degtay oo alla inooga sheekeeyey iyo muslimiintu tiradooda intay ahayd beder intaa marna kama warqabin oo tan bederna ma dhicin qisadaa hore ee kuwii la gudbay taaluudna haddee qur-aanku markaas isaga islaamka maaragtay islaamkaba ma soo gelin oo kama warhaynin maca daalika wuu sheegay wuxuu yidhi saddex boqol maalintaan noqonno ama idinkaa nooga tegi ama annaga idinka tegayna waan kala adkaanaynaa nisaabulquwa ayuu xadiday markii dambe waa la isugu yimid oo in la dilaaba la damcay gurigiisuu ku dhuuntay gurigiisii baa la isugu wada yimid marka waxaa ka celiyey dadkii abtigii oo caas ibnu waa-il ahaa camrin caas aabihii oo abtigiis ahaa ayaa dadka badbaadiyey qisadaas ayuu ka sheekeynayaa ibnu isxaaq rawaa wuxuu wariyey ibnu isxaaqin bisanadihi sanadkiisa wuxuu ka wariyey can cumar wuxuu ka wariyey naftiisa qaala inuu yihi cumar lamaa markii aslamtu aan islaamay tadakartu waxaan xasuustay ahla makkata ree maka oo dhan ayaan isha saa u mariyey oon xasuustay anigoo anigaoo ka raadinaya waxaan idhi buu yidhi tadakartu waxaan xusuustay ay oon is idhi ayi ahli makkata dadka reer maka kee keedo keede keebaa keedoobaa way igu adkaatay tadakartu waxaan xusuustay buu yidhi oon is idhi buu yidhi ayi ahli makkata maka dadkeeda keebaa keebaa ashadda ugu daran lirasuulilaahi rasuulka ilaahay cadaawat alcolaad waxaan is idhi buu yidhi bal dadka maka saas intaad u fiiriso ninka nabiga ugu neceb ee ugu colaad badan waa kuma qaala sayidina cumar waxaan idhi qultu waxaan is idhi buu yidhi abujahl wey fa ataytu waanu imid buu yidhi abujahl yaan gurigiisaan imid xataa darabtu calayhi baabahu ilaan albaabkiisi ka garaacay albaabkii aan ku garaacay fakharaja ilaya wuu ii soo baxay waqaala wuxuu yidhi bur ahlan wasahlan ahlan wasahlan soo dhowow soo dhowow maa jaa bika war maxaa ku keenay qaala cumar wuxuu yidhi ji'tu waan imid oo waan kuu imid liukhbiraka inaan kuu sheego annii anigu qad aamantu inaan rumeeyey billaahi alle iyo wa birasuulihi rasuulkiisii muxamed muxamed ahaa wa sadaqtu waxaan rumaystay oo inay run yihiin aan ku qancay bimaa jaa bihi wuxuu la yimid oo qur-aanka ah awoodtaasaa la yidhaahdaa iyo geesinimo dhuumasha ma jirto waa lala soo doontay qaala cumar wuxuu yidhi fa daraba albaaba albaabka ayuu igu dhuftay fii wejhii wejigayga albaabkii igu xidhay wa qaala wuxuu yidhi qabaxaka allaahu allaha ku foolxumeeyo wa qabaxa maa ji'ta bihi waxaad iila timidna allaha foolxumeeya idhaaf buu yidhi waa habaar wey wadakara wuxuu sheegay ibnuljawsi caalimka ibnujawsi la yidhaahdaa kitaab buu leeyahay la yidhaahdo taariikhu cumar ibn khadaab kitaab layidhaha buu leeyahay kitaabkaa wuxuu ku sheegay anna cumara in cumar radia allahu tacaala canhu qaala uu yidhi kaana wuxuu ahaa arajulu ninku idaa aslama markii uu islaamo tacallaqa bihi rijaalu raggii kale en soo islaamin ayuunbaa ku tacalluqi jiray oo ku dhegi jiray fayadribuunahu way garaacayeen ama way tumayeen wayadribuhum isna wuu tumayay fa ji'tu waan imid xiina aslamtu markaan islaamay ilaa khaali abtigay baanu imid wa huwa alcaas ibnu hishaam weeye caas ibnu hishaam fa aclamtuhu waanu sheegay arrintii ayaanu sheegay fa dakhala albeyta guriga ayuu iga galay qaala cumar wuxuu yihi wadahabtu haddana waxaan aaday ilaa rajulin nin oo min kubaraa'i quraysh quraysh kuweedii waaweynaa ah odayaasheedii lacalahu waxaa laga yaabaa inuu yahay kaas abuujahline fa aclamtu waxaan u sheegay isna inaan islaamay fa dakhala albeyta gurigii unbu dalaq yidhi albaabkii uu soo xidhay yani qaab kale ayuu u wariyey bannaanka inay joogeen oo guryaha ka galeen saasuu u dhigayaa ibnu jawsi laakiin ibnu hishaam albaabkuu ku garaacay markuu ka furay buu u sheegay wa fii riwaayatin riwaayad waxaa ku suganoo libnu isxaaq isxaaq uu leeyahay can naafic naaficna laga wariyey can ibni cumaran laga wariyey naafic waxa weeyaan waa waa adeegihii cabdulaahi ibni cumar qaala wuxuu yidhi cumar mise qaala wuxuu yidhi ibnu cumar lamaa markii aslama cumaru cumaru islaamay lam taclam maysan ogeyn qurayshun quraysh biislaamihi islaamkiisa maysan ogeyn waxaa jira wuxuu ku islaamay daaril arqam gudaheeda ma ogtahay fa qaala wuxuu yidhi markaa cumar ayu ahli makka maka dadka ku nool keebaa ansha-u lilxadiidi sheekada ugu faafin badan warkii loo sheego kee ugu faafin badan ama ugu waranwaryo badan baa la yidhaha fa qaalu waxay ku yidhaahdeen jamiil ibnu macmar aljumaxi ninka la yidhaha fa kharaja ilayhi isagii ayuu aaday oo u baxay wa ana macahu ano aniguna la socda acqilu wax garanaya maa araa waxaan arko wa asmacu waxaan maqlana waxaan arko iyo waxaan maqlana waan fahmayey waxbaan kala garanaya aan yaraadaba fa ataa cumar wuxuu u yimid hu jamiilkiibuu u yimid fa qaala wuxuu ku yidhi yaa jamiilu jamiilow innii anigu qad aslamtu waan islaamay ogow qaala wuxuu yidhi marka eh, cabdulaahi bni cumar fa wallaahi baan ku dhaartee maa radda calayhi kalimatan hal weedh ama hal odhaa kuma soo celinin xataa qaama ilaa uu ka kacay uun caamidan ila lmasjidi isagoo masjidka xaggiisa u socda riwaayada kalena waxay dhahaan yajuri ridaa'ahu go-isa isagoo jiidaya fanaadaa wuu dhawaaqay biaclaa sawtihi codkiisa ama dhawaaqiisa meesha ugu sarraysa ayuu ku dhawaaqayoo wuu qayliyey wuu leeyahay an wuxuu ku dhawaaqay yaa qurayshu qurayshey ina ibna alkhataab ina khataab qad saba'a diintii buu ka baxay oo maxamed buu raacay fa qaala wuxuu yihi cumaru cumar wa huwa isagoo khalfahu gadaashiisa isna socda kadaba been buu sheegay walaakinii hasaatee qad aslamtu waan islaamay wa aamantu billaahi alla ayaan rumeeyey wa sadaqtu rasuulahu rasuulkiisana run baad sheegi baan idhi oo waan u rumeeyey wuxuu xagga alle kala yimid fa thaaruu way kusoo qamaameen ileehi isaga xaggiisa ayay kusoo qamaameen waa la soo aaday dagaal famaa zaala kamuusan zuulin cumar iskama bedelin yuqaatiluhum inuu la diriro oo wayuqaatiluunahu iyana ay la diriraan xataa intii qaamat ishamsu qoraxdu ay istaagto calaa ru'uusihim madaxooda ay soo taagto yacni ay ka noqoto duhurkii wa talaxa wuu daalay cumar ay acyaa wuu daalay ama wuu noogay cumaru fa qacada wuu iska fadhiistay wa qaamuu calaa ra'si way soo wada kor taageen wa huwa yaquulu isagoo dheh dhahaya ama yaquulu isagoo leh ama odhanaya ifcaluu sameeya ama fala maa badaa lakum say idinla tahay waxay idinla tahay ood ka badin weydaan sameeya fa axlifu billaahi ilaahay ayaan ku dhaaranayaaye an low kunnaa haddaan ahaan lahayn halaatha mia saddex boqol rajulin saddex boqol oo nin haddii aan ahaan lahayn haddaan muslimiinta nahay laqad taraknaahaa lakum waan idinka tegi lahayn magaaladan oo waad naga adkaan lahaydeen og taraktumuuhaa lana waad nooga tegi lahayd oo annaga idinka adkaan lahaa marka halkaasuu saddexdii boqolba wuxuu ku xadiday nisaabu lquwa quraysh waxaa jabiyeena saddex boqol baa ahayd saddex boqol iyo dhowr iyo toban waxba intaa iska dhaaf waa intii daaluud la gudubtay saddexda boqol ee ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiiratan biidn illaah wallahu maca asaabiriin wa bacda dalika markaa kadib zaxafa almushrikuuna mushrikiintii waxay usoo gurguurteen zaxfiga waxaa la dhaha ciidanka tirada badan ee aan socon karaynin ee isku dhacdhacaya sidii wax gurguuran oo kale ah zaxafa waxay u gurguurteen almushrikuuna mushrikiintii ilaa beyti cumar gurigiisa yuriiduuna iyaga oo doonaya qatlahu inay dilaan rawa lbukhaariyu imaam bukhaari wuxuu wariyey fii saxiixihi wuxuu ku wariyey rawa lbukhaariyu wuxuu wariyey can cabdulaahi bni cumar wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi baynamaa waqti huwa cumar ay cumaru cumar fi daari gurigiisa uu ku jiro khaa'ifan isagoo cabsanaya oo meel walba ay gaaladii gurigiisa kasoo weerareen ay kasoo hareereeyeen id markaa jaa-ahu waxaa u yimid alcaas ibnu waa'il asahmi ayaa u yimid oo abuu camr camran cas aabbihi ah wa calayhi isagaoo labisan xullatan isku joog xullada waxaa la yidhahdaa dharka isku joogga isku nooc ah xullantaasoo xabir ah yaman laga keenay iyo wa qamiisun iyo qamiis qamiiskaasoo makfuufun lagu soo sifsifay bixariirin xariir qamiis darfihiis oo dhan xariir lagu soo sifsifay wa huwa caas min bani sahmi weeyaane wahum iyaguna xulafaauna nimanka aanu isku gaashaan buurta ahayn weeye fil jaahiliyati islaamka ka hor fa qaala lahu wuxuu ku yidhi caas baa ku dhahaya lahu cumar wuxuu ku yidhi maalaka maxaa kugu dhacay qaala cumar wuxuu ku yidhi zacama waxay ku antacoodeen qowmuka adiga tolkaa annahum iyagu sayaqtuluunanii inay dilanayaan in aslamtu haddaan islaamo qaala caas wuxuu yidhi laa sabiila meel ay u soo mari karaan ilayka adiga ay kuu soo mari karaani ma jirto bacda an qaalahaa markii uu yidhi aamantu markuu yidhi haa kadib iyo haddana yidhi meel ay ku soo mari karaan ma jiro waxaa rabtaba sameeye laakiin cid ku dili karta ay maanta ma jiro fa kharaja alcaasu caas baa bannaanka u soo baxay fa laqiya annaasa dadkii ayuu la kulmayoo qad saala bihim ulwaadi dooxadii oo dhani ay la socoto sidii daad daad webigii dooxadii inay soo rogmatay baad moodaa dad daraaddi fa qaala wuxuu ku yidhi ayna xaggee baa turiiduuna doonaysaan xaggee u socotaan fa qaaluu waxay yidhaheen haadaa kan baan u soconnaa ibnu alkhadaab alladii kaasoo qad saba'a diintii awowyadii iyo aabihii ka tegay oo maxamed raacay qaala wuxuu idhi laa sabiila ilayhi laa sabiila wadda ma jirto ilayhi isaga loogu tagaayo ma jirto anaa ku gudbano iska noqda fa kara annaasu dadkii way iska laabteen way iska laabteen saxiixulbukhaari bay ku sugan tahay baabu islaami cumar ibn khadaab wa fii lafdin fii riwaayati ibni isxaaq waxaa ku sugan lafdi kale wallaahi baan ku dhaartee laka-anama waa sidii isagoo kaanuu ay ahaayeen thawban maro maradaasoo kushita canhu la fayday maro saas loo fayday oo kale way kala tageen amaa haadaa kaasi binisbati markii loo eega weeye ilalmushrikiina mushrikiintii amaa binisbati ilalmuslimiina muslimiinta xaggooda haddii aan milicsano iyo islaamkii cumar isbedelkii dhacay fa rawaa mujaahid can ibni cabaas wuxuu ka wariyey qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi sa'altu cumara cumar ayaan waxaan weydiiyey buu idhi liayi shayin maxaa sumiita alfaaruuq faaruuq lagugu bixiyey qaal wuxuu yidhi aslama xamza xamse ayaa islaamay qabli aniga bihalaathati ayaamin saddex maalmood ayuu iga horreeyey uma qasa caleyhi wuxuu uga sheekeeyey cabdullahi ibnu cabaas wuxuu uga sheekeeyey qisata islaamihi siduu kusoo islaamay iyo sheekadii waa tii aan soo aragnay uun wa qaala wuxuu yidhi fii aakhirihi sheekadii markuu dhammeeyey wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ibnu cabaas baa dhahaya maya cumar baa wuxuu dhahaya qultu waxaan idhi ay xiina aslamtu markaan islaamay baan waxaan idhi buu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow alasnaa miyaynaan ahayn cala alxaqi kuwa xaq ku sugan miyaynaan ahayn in mitna haddii aan dhimanno wa in xayiina haddaan noolaanaba niman xaq ku sugan uun sooma nihin qaala rasuulku wuxuu ihi balaa alla ilaah waa nahay waladii allihii baan ku dhaartay nafsii biyadihi ay ku sugan tahaye inakum idinku cala alxaqi xaqa ayaad ku sugan tihiin wa in mudtum haddii aad dhimataan wa in xayiitum haddii aad noolaataan ba qaala cumar wuxuu yidhi qultu waxaan idhi fa fiima alikhtifaau marka maxaa loo dhuumanaya maxaa la isu qarinaya waladii allihii baan ku dhaartay bacataka bilxaqi xaqa kugu soo bixiye lanakhrujanna waan baxaynaa meeshan lagu jiro oo safadan daarul arqamkan ma ku jirayno fa akhrajnaahu rasuulkii baan soo bixinay buu yidhi fii safayni laba saf annaga oo ku sugan laba saf annagoo ah xamsatun xamsa fii axadihimaa labadaas saf midkood ayuu hogaaminayaa wa ana aniguna fil aakhari kale ka kale ayaan hogaaminayaa lahu safafkaasoo leh kadiidun hugun oo ka kadiidi taxiini marka galleyda la shiidayo mashiin dhagaxa marka lagu shiidayo dhagax shiidka marka lagu shiidayo hugunkeedii oo kale leh dhagax baa lagu shiidaa saa loo wareejiyo haweenku ay ku shiidaan soo ma arkin marka hugunkaasoo kale mid leh xataa dakhalna almasjida ilaa aan masaajidkii ka soo wada gallay qaala cumar wuxuu ihi fa nadarat ilaya waxay saa iisoo wada eegtay qurayshun quraysh anay isoo eegeen wa ilaa xamsata xamsana way eegeen fa asaabathum waxaa haleeshay oo ku dhacday ka'aabatun murugo murugo iyo yaa ku dhacday iyo tiiraanyo oo lam yasibhu uusan ku dhicin midlaha iyada oo kale fa samaani waxaa ii bixiyey rasuulullaahi rasuulka ilaahaybaa alfaaruuq ii bixiyey yowma idin maalinta ayada ah waxaa wariyey arrintan taariikhu cumar ibnuljawsi wa kaana wuxuu ahaa ibnu mascuud cabdullaahi ibnu mascuudna wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda maa kunnaa maanaan ahayn naqdiru kuwa ku dhaca oo awooda kuwa ku dhaca maanaan ahayn an nusalliya inaan ku tukanno cinda alkacbati kacbada agteeda xataa aslama cumar ilaa cumar kasoo islaamo wa can suhayb ibnu sanaan arruumina waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi lamaa markii aslama cumaru cumaruu islaamay dahara alislaamu islaamkii ayaa ifka u soo baxay wa duciya ilayhi islaamka ayaa loogu yeedhay dadka calaaniyatan si badheedh ah oon qarsoodi ahayn wa jalasnaa waxaanu fadhiisannay xowla albeyti kacbada hareeraheeda iyo dhinacyadeedaan fadhiisannay xilaqan xilaqan annaga oo xilqad xilqad ah ayaan fadhiisannay wa tufnaa bilbeyti kacbadii ayaan dawaafnay wantasafnaa waxaan ka aarsannay oon ka aargudannay minman haluda calaynaa nin alla ninkii nagu qallafsanaado oo waxna yidhaahda annana waannu iska celinnay waradadnaa calayhi waxaanu ugu jawaabnay bacda maa ya-tii bihi wuxuu nagu sameeyo oo kale ama wax la mid ah ama wax ka mid ah haddaynan hadday rabta boqolkiiba boqol iyadoo kale aysan ahaanine inaannu wax iska celinno ayaan bilownay buuni wa can cabdulaahi bni mascuud haddana waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi maa silnaa ma aanaan ka zuulin acizatan kuwa cizi iyo sharaf iyo awood ku nool mundu laga soo bilaabo aslama cumaru cumaru ka islaamay maalintuu cumar islaamay laga soo bilaabo cizi iyo sharaf unbaanu ku noolayn marka sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ducadii rasuulka uu aqbalay allaahuma aciz lislaama biaxad biaxabi rajulayni ilayka ilaahay oo islaamka kusoo cisee labada nin kii adigu aada jeceshahay bicumar ibni alkhadaab ow bicamr ibni hishaam marka alla subxaana wa tacaala cumar buu jeclaaday cumar buu jeclaa wuu soo islaamay islaamkiisina sidaas wuxuu u noqday fatxi mubiin ayuu u noqday darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi waslem